maalmihii ugu dambeeyey waxaa tuulada nuuka ee duleedka magaalada jowhar fatahaade ka geystay webiga shabeelle xaaladda fatahaada oo markii hore ku bilaabatay xaalad yar ayaa markii dambe gaartay dhul baaxad leh taasi oo sababtay inay barakacaan dadka deegaanka ku nool kuwaasi oo miciinbiday inay hoy u raadsadaan tuulooyinka ku dhadhow iyo meelaha taaga axmed abukar oo ka mid a dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey sida fatahaadu u saamaysay dadka tuulada nuukaay waxauna maamulka hirshabeelle ka codsaday in wax laga qabto fatahaada webiga shabeelle ee marar badan soo laalaabatay waxaan ka codsanaynaa inay hal mar ishi usoo fiiriso tuulada nuukaay maanta kulalaba aysaan biyaha u galaayiin bal boos meel layska saari karo gacan ma luu saari karo waxay u baahan tahay saambaalo baldoose in la keeno meehaas la cara tuuro webiga dhammaan ayaa soo kor shubaya hal meelna way socotahay tuulada ayaa hadda soo dhexgalay inkastoo aanan dhallinyaro aan ahay waxaan jecelnahay inaad garab noogu siiseen dadweynaha ku nool
maamulka magaalada jowhar iyo dadka deegaanka nuukaay oo iskaashanaya ayaa ku howlan sidii loo xiri lahaa meelaha webigu uu biyaha ka soo jabsaday